isbitaalka doctor xabeeb oo ka jiraan bukaano qaba cudurka kadheewa dhimirka iyo weliba dhawaanlashii dhikaya qaybta dadka dacdee ee xusuusta beele si landhisa islamarkaana lanku faa-iideeya dadka dacdee xusuusta beele meelasey ka jaraan iyo weliba ganacsato iyo dad muxsiniin ah weliba diirsiina beesadan ilaa iyo toban iyo shan kun oo dollar doctor cabdiraxmaan cali cabaale xabeeb iyo kumahanagay deeqdaas beesada ilaha deersi usocone baaqandiri hay-adda hormuud salaam foundation inay ku qiib qaadataa dhismaha xaruntaan waxaa aroornimadii saakay abbaarihii sagaalkii subaxnimo nagu soo booqday laba dhallinyaro ah oo ka mid ah ganacsatada magaalada muqdisho oo da-dooda aan ku qiyaasi karo labaatan labaatan iyo toddoba sano intuu dhexayso runtii waxay ii sheegeen inay ka mid yihiin ganacsatada suuqa bakaaraha waxay yidhaahdeen waxaan ka aragnay social mediaha dhismahan oo aad dhagax dhigaysaan waxaan rabnaa sadaqatul jaariya jaariya inaan kaga qaybgalno waxay dhaheen ma ka qaybgeli karna hawa ka qaybgeli kartiin ayaan ku niri waxay keeneen lacag afar kun oo dool waa ilaahay maadi cid ay soomaali ka yihiin ma garanayo walaalayaalow dhismihii waa qabyo intaa waxaa la baxay ummadda soomaaliyeed gabar lagu magacaabo maamo qiimo badan maryam maxamed jimcaale waxay noogu deeqday united states of america reer maraykan ah afar boqol iyo afartan bay soo dhiibtay walaal magaciisa lagu magacaabo axmed shiree markuu arkay maalin habeen maalintii dhagaxdhigga kun siddeed boqol oo dollar ayuu walaashiis oo dhimatay sadaqatul jaariya ugu soo daray anigana waxaan ku daray afar boqol oo dollar dhismaha wuxuu marayaa biyaanidriisho waxaa naga dhinaaday markaan shubnay waxaa naga dhinaaday shan iyo toban kun shan iyo toban kun sideed boqol iyo labaatan dollar shan iyo toban kun sideed boqol iyo labaatan dollar ayaa naga dhinaatay guddoomiyaha aan jecelnahay cabdulaahi nuur cusmaan oo guddoomiyaha ka ah shirkadda hormuud foundation afar kun waa helnay xisaabtii aan kuu soo gudbinay shan iyo toban kun siddeed boqol iyo labaatan afartaa kun baa ka go-aysa waxaa soo haraysa kow iyo toban kun siddeed boqol iyo labaatan soomaalidu way u furan tahay maaha culayska keligeed in saaro kheyr allaa siiyo walaalkeenna muxsinka ah cimrigiisa allaa dheereeyo addoonkaas cimrigiisa noo dheeray samafal badan buu noo geystay iyaga ayaa ii suuro geliyey isaga iyo guddoomiyaha gobolka banaadir kheyr allaa siiyo marka ganacsatada bakaaraha waxaan ku codsanaynaa inay ku daydaan labada dhallinyarada ah ee maanta isoo xilqaantay